bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada oo subax walba ad ka dhegeystataan raadiyaha cadaada marka laga rabo subaxnimada jimcaha barnaamijka dhegeystayaal saaka qodobada ad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamo ka tirsan maamulka somalilan oo la wareegay xaruntii uu lahaa xisbiga waddani faahfaahino dheeraado arrimahaasi la xidhiira ayaad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada aad ku dhegeysan doontaan qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aan ugu hayna waxaa ka mid noqon doona maamulka puntland oo sheegay inay baaritaan ku wadaan ciddii ka dambeysay dilka allaha u naxariistay taliyihii nabadsugudii sirdoonka puntland ee gobolka mudug gaar ahaan dhanka puntland barnaamijkeed dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan guddoomiyaha gobolka mudug oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa sidoo kale barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka aad ku maqli doontaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo iyagana lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose faahfaahino dheeraad oo la xidhiira arrimahaasi ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal haddii allaha woodala laga helo qodobada kale ee barnaamijka dhegeystayaal aan idigu haynana waxaa ka mid noqon doona waa gobolka galgaduud degmada gurceel waxaa kulan ku yeeshay xalay taliska ciidanka nabadsugidda booliiska iyo xubnaha guddiga amniga oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha degmada gurceel cabdulaahi maxamed barre waxaana kulankaasi lagu falanqeeyey arrimo la xiriira dhanka ammaanka qodobo laga soo saaray kulankaasi ayaad dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiinsoo gudbin doonaa haddii allaha awoodale laga helo xubintii kalamaan iyadoo gabagabada barnaamijkan ah aada dhegeysan doontaan dhegeystayaal oo aan idiinsoo gudbin doono
iska daayo dadka la mid noqo dadka
dabinta barnaamijka dhegeystayaal iyo soo saaristiisuba anigoo sharmaarkaa dhanka farsamada waxaa iga saacidayay saaxiibkai karaama mar kale dhegeystayaal u diyaar gar wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado waagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan waa sagaal iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabanay maamulka puntland ayaa waxa ay ka hadleen dilkii taliyihii ciidanka nabasugidda iyo sirdoonka puntland oo xalay kooxaha hubaysan ay ku dileen magaalada gaalkacyo rag hubaysan ayaa xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaay ku dileen taliyihii nabasugidda iyo sirdoonka gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland iyagoo dilka kadibna goobta ka baxsaday taliyaha lagu magacaabi jiray korneyl xaashi aadan cilmi ayaa la joogtay xilli uu ku sugnaa xaafad lagu magacaabo suuq barwaaqa oo ku taalla waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaana dilka taliyaha ka hadlay maamulka gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland axmed muuse nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laba dhallinyara oo ku hubaysan biskoolad ay ka dambeeyeen dilka taliyaha iyadoona halkaasi uu sheegay inay ka baxsadeen waxa uu sheegay in dilka markii ay fuliyeen ay eryadeen laba dhallinyara oo la shaqaynaysay maamulka gobolka mudug hase yeeshee mid ka mid a ay dhaawaceen sidoo kalena ay bam ku tuureen xarun u dhow halka uu ku yaalo guriga maamulka gobolka mudug sida uu hadalka u dhigay
magacaawa ku dileen gaalkacyo bartankooda arrinka ninkaas allah naxariisto
marka haddaad faahfaahin dheeraada ka bixiso dilka xaguu ka dhacay dilku wuxuu ka dhacay magaalada gaalkacyo sanaheeda meesha loo yaqaano xerada kabishta loo yaqaano dhabarkeeda dambe xabsiga ka shaqaysa halkaas marka halkaas maxaa ka jiray oo taliyuhu ku sugnaa ilaa deganaa alamaha ku yaala haatan bisha oo meesha ku taalba isu socday baa layihi
waaya
waa carareen ninkii labadooda wada socotay ahaayeen shacabkiiba cayrsaday dhalinyara cayrsaday waxaa lagu sheegay inay bastoolad kaga reebeen in dhalinyarada kamid a dhaawaceen meeshii meelkibka aduu shan dhacda waxaa kaloo lagu sheegay inay bunga rigeen isla meeshii meelkidu nafsigoodana la qabto waa lay kaga soo haray waaya dariir badanaa ilaala ma kaxaysan jirin inaad suuqa soon buu ahaa keligiisa iska mari jiray magaalada keligiisa xafiista iman jiray meel amaana ku yaalla gurog gobolka ku dhex yaallay xarunta gobolka ku shaqeeya ku dhex yaalla xafiiskiisu laakiin idaara muu kaxaysan jirin
wahagaristayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha qaybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa markaana gurceel kadib kulan ay xalay magaalada gurceel ay ku yeesheen taliska ciidamada niisa booliiska iyo xubnaha guddiga amniga oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha degmada gurceel cabdulaahi maxamed barre ayaa waxaa kulanka lagu falanqeeyey arrimo la xidhiir dhanka amniga kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saaray dhinacyada amniga maadaama degmada gurceel uu ka dhacay isbeddel dhinaca hay-adaha amniga islamarkaana ay ka howlgalaan hay-adaha amniga soomaaliya waxaana la soo saaray amaro la xidhiir dhinaca amniga amaradaas kulanka laga soo saaray ayaa waxaa ka mid ahaa guddiga waa gudaha magaalada aan lagu arki karin dad wata hub sharci darraa isticmaalka waxyaabaha ammaanka dooriya iyo amaro la duldhigay milkiilayaasha hoteelada degmada gurceel markii kulanka uu soo gebagaboobay kadib ayaa madaxa warfaafinta degmada gurceel macalin khaasin sheekh mere waxaa warbaahinta u akhriyey amarada laga soo saaray kulanka ay ku yeesheen magaalada gurceel ee xarunta waa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug guddiga amniga degmada gurcaal waraaqda lambarkeedu yahay sira sira toddoba laba kun toban iyo sagaal ku cid kasta oo ay khusayso ujeeddo waa saxaafadeed maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal waxaa qarsoomay kulankii guddiga amniga degmada gurcaal oo ka kooban talisyada booliska iyo nisa iyo maamulka degmada oo uu shirgudoomiy shirguddoominayo guddoomiyaha degmada gurcaal kulankaas oo lagu falanqeeyey arrimaha amniga degmada iyo deegaanada hoos yimaada waxaana la isla qaatay in kulanada amniga heer degmo iyo heer degmo ay ahaadaan kuwo joogto ah waxaana lagu go-aamiyey kulankan qodobadan soo socda kow waxaa lagu mamnuucay cid kasta oo ay hub sharci darro ah magaalada dhexdeeda ku qaadata wuxuuna mutaysan doonaa hubka oo laga qaado iyo xarig labo beensarka madow ee gawaarida ciddii lagu arko wuxuu mutaysan doonaa xarig saddex wax kasta oo manduuriyo ah qofkii iyo baabuurkii lagu qabto xarumaha ganacsiga iyo xaafadaha waxaa wuxuu mutaysan doonaa ciqaab iyo xarig saddex bilood ah wargelin kow waxaa lagu wargelinayaa dhammaan xarumaha hoteelada iyo hay-adaha in ay soo diiwaangeliyaan hubkooda iyo ilaaladooda ilaaladooda si loola socdo amniga labo sidoo kale waxaa sidoo kale milkiilayaasha hoteelada waxaa lagu wargelinayaa in ay soo diiwaangeliyaan cid kasta ay ku soo degta hoteelkooda codsi dhammaan amniga maadaama uu yahay mas-uuliyad guud guddigu wuxuu ka codsanayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan in ay si buuxda ola shaqeeyaan laamaha amniga degmada si loo helo ama loo gaaro horumar
hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan ciidamada ayaa lagu soo warramaya in la wareegeen xaruntii uu leeyahay xisbiga wadani ee magaalada hargeysa ciidamo fara badan oo ka tirsan booliiska somalilan ayaa saaka waxay gebi ahaanba la wareegeen xarumo waaweyn oo uu magaalada berbere iyo sidoo kale ceerigaabo iyo magaalada hargeysaba uu ku leeyahay xisbiga wadani wararka ayaa waxay sheegayaan in taliyaha booliiska somalilan genaraal sakadhi uu bixiyey amar ah in ciidamada booliiska somalilan kula wareegaan ama la wareegaan xarumaha xisbiga wadani ee berbere iyo ceerigaabo arrinta ayaa waxa ay salka ku haysaa khilaaf xilligan u dhexeeya madaxda talada haysa somalilan iyo xisbiga mucaaradka wadani taas oo toddobaadkan ka jirtay magaalooyin ka tirsan somalilan shalay ayay ahayd markii ciidanka booliiska somalilan ay awood kula wareegeen xaruntii dhexe xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada hargeysa halkaas oo qorshu ahaa banaanbax uu ka dhaco hase ahaatee la baajiyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciro ayaa dhowaan iclaamiyey isu soo bax ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga wadani balse booliiska somalilan ayaa ka soo horjeeda arrimahaasi waxayna la wareegeen xarumihii berbere cergaabo iyo sidoo kale hargeysa ilaa hadda ma cadda tallaabada ay qaadi doonaan mas-uuliyiinta iyo madaxda xisbiga wadani oo iyagu mucaarad islamarkaana dhaliilsan qaabka xooda qaabka ay waxu wado dowladda ama maamulka somalilan hoggaanka talada haya iminka waa hagaag markaana magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay toogasho ku dilay nin hubaysan oo doonayay in uu dil ka geysto ama u geysto dil askari ka tirsan ciidamada dowladda kaas oo ku sugnaa magaalada muqdisho ciidamada ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa xalay xaafadda saybiyaan ee degmada hodan ee gobolka banaadir waxay ku toogteen nin la sheegay inuu hubaysnaa kaas oo toogasho waa toogashada ka hor goobjoogayaal waxay sheegeen inuu dhaawacay askari booliiska kadibna uu isku dayey inuu baxsado hase haatee ciidamada toogteen qof ay ciidamadu waa qofka ciidamadu ay dileen askari shaqo ku jira ayuu rasaas ku furay uu dhaawacay kadib gaari hoomay oo meesha yaalla ayuu rabay inuu wato si uu u baxsado balse ciidamada booliiska oo goobta kaag dhowaa ayaa toogtay ayuu yidhi qof ku sugan xaafadda saybiyaano toddobaadkii lasoo dhaafay ay ahayd markii ciidamada dowladda ay toogteen qof dil geystay qaarna ay qabteen kuwaas oo hay-adaha amniga soomaaliya ay soo bandhigeen waa hagaag dhegeystayaal markaana al-shabaab ayaa waxa ay war ka soo saareen dilkii taliyihii sirdoonka waa ciidanka nabadsugidu iyo sirdoonka puntland ee gobolka mudug dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkii taliyihii sirdoonka puntland ee gobolka mudug xaashi cilmi geelle kaas oo xalay fiidkii hore lagu dilay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in howlgalkaas waa howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan kuwooda ee ku sugan gobolka mudug lagu qaarijiyey taliyahaasi sidoo kale warkan ayaa lagu sheegay in kooxaha fulisay dilka ay si nabad ah uga tageen halkaasi taliyaha ayaa xilliga la dilayay ku sugnaa meel aan sidaasi uga fogeyn guri uu ka degan yahay waqooyiga magaalada gaalkacyo goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in xilliga la dilayay marxuumka uu isku diyaarinayay inuu aado masaajid u dhowaa maadaama laysku diyaarinayay salaada maqrib oo xilligaasi taagnayd waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ay sheegeen dhankooda inay ku daba jiraan inay soo qabtaanna ku rajawan yihiin kooxihii dilkaasi geystay oo iyagu baxsaday markaana koonfur galbeed faahfaahino dheeraada ah ayaa waxaay ka soo baxayaan dil xalay ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kaasoo lagu geystay isku duwihii wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ee degmada afgooye askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey dilka waa dilkaasi uu geystay ama dilka loo geystay isku duwihii wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed ee afgooye oo lagu magacaabi jiray nuur faarax nuur oo ku magac dheera nuur xawaad wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in sababaha dilka ay ka dambeysay kadib markii uu soo kala dhexgalay khilaaf la xidhiira canshuurta la qaadayo kontaroolka waa laga qaadayay kontaroolka baar ismaaciil sida warbaahinta u sheegay mas-uulka dhinaca amniga ka tirsan oo ku sugan afgooye wararka qaar ee la helaya ayaa waxay sheegayaan askariga dilka uu geystay isku duwaha wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed afgooye gacanta lagu dhigay xilli uu isku dayey inuu goobta ka baxsado waa dilkii labaad oo xalay ama xalay ka dhaca degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana xalay lagu dilay nin lagu magacaabi jiray cali maxamed dhuun kaasoo la sheegay inuu ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada koonfur galbeed wararka ugu dambeeyey ee saaka afgooye aanu ka helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidamada booliiska degmada ay wadaan howlgallo baaritaano ah oo ay ku baadagoobayaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi waa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkan isla soo gaarnay halaaba xiliyadaan kol waxaan idiin soo gudbinaa xubintii kalamaan sheekadan kala maana maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino hergala bariida hergala bariida salaamahayne
haye haddaadanna salaamaynin maxaad noogu soo hergele nehamaskaa fadhi karaa adab laaga hoosey ogalaajimaaytey war huma sheegne hadhawaaw jawaab ma hayne
mugaad leedihiin jawaab ma hayno maanigaa waxun idinka sheegay hee hoy heeskaa uslamaduudna maxaa uga qoseeya kasaayinbe war walweyney ma heesihii suudaan taaba bilowdeen araa beerihii sunta lagu daaweynahay waa u waysagnahay gooyo adana beermaykoo gali gargar sagaarta masku geedato waryaada ayaxaa la sheegay xagoo soo maraya maryaadhaha ayaxtagaa la yidhi eelna reebe ayaxaan gobollada dhexe laga sheegaayo koronkorada u ka tegi doonaan ka sii naxsanahay wareedhe hergelaa bariid aan ku xasuustay diisoor meeshii xasan aadan ka yimid dagaal culusaa ka dhacaa layidhi iya aroo meeqa kiilaas ahayne war ma dagaalaad miisaami jirta adiga war warkaan naga dhex gelinina dhegaysta weli soomaalida dhamacii kursi ku dagaalanka kama aysan dawoobin hadda guddoomiyihii degmada diinsoor oo xilkii laga qaaday wuxuu yidhi ka degi maayo kursiga waana shaacidaro warka la sheegaya eebaagoo ilmaan arka adoogoor waa tahayaan maqli jira guddoomiyaalisan sheegatan lan usukuroon hoob lan haayo kursiga mayla gadiyo maylan katuuga war maanta kursigii lala gediyo magaaladii dhammeedba laga saaray hadda geed qurac oo magaalada ka fog uu guddoomiyihii ka sheeganaya weli aroo shib iga dhaha kurisgal hamuuntiisa anaa igu raagdi laakiin maantaan ka baxaye maryaadaha waxaa hore loo yidhi geeridi galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiri maalin dhoweedmaday isaaq markii guddoomiyihii baarlamaanka puntland beledka ka baxay ee isagoo geed hoos fadhiya yidhi weli guddoomiyihii baarlamaanku aniga waayo maday isaaq waad iga dhahaye adigaba
oo iidakaale markii la caroodaba duur kale maa loo ordaa maxay xoola duurka nooga shabinayiin geedahaba wehelay rabaan war nimayaw soomaalida kursigaasaan cashaqaaye weli kama duqoobin miya war hadday ka darantaho gugii geeska afrika uu ka muuqdaa war geeska afrika gaar ahaan hargeysa bannaanbihii xisbiga waddani ku baaqay waa ka dhacay maanta war muqdisho hadda ka haraba banaanbixi cilmaafiqi ku baaqay waa baaqday war shiikh la yidhaahda maxamed qudus oo hargeysa kitaab ka akriya wuxuu yidhi xalay casharkii fiqigu berri waa noo fasaxay ardadu ha ismuujiyeen banaanbaxa uu guddoomiye erra ku dhawaaqa awgiis war anugu fiqi idinma sheeginana dhegaysa dad marnaa tiini xalay markuu banaanbaxa ugu baaqay guddoomiya xirri taageerayaashiisa xukuumaddu waxay ciidan badan ku wareejisay xaruntii xisbiga saakana sidii ballanku ahaa guddoomiye xirroo taageerayaashiisii horkacaya ciidankii booliiskuna markay arkeen guddoomiyihii iyo madaxdii kaloo la socota ayay dariiqa u banneeyeen macal taageerayaashoodiina xaruntii ku xaroodeen halkaasay ku qabsadeen banaanbaxoodii marka waxaan ogaaday ciidanka booliiska somalilan inay kuwa soomaaliya ka bisil yihiin war nin weynaad tahaye soomaaliya iyo somalilan halkeed u kala wada waa isku mide laankiisdarihiina ka joogta waryaadhahe wallaweyney duqdiinu waa isdardarsaye hargeysa anaa idinka warramaya dhegaysta taliyihii ciidanka booliska somalilan wuxuu yidhi guddoomiye cabdiraxmaan cirro ciidanka ilaaliya sarkaal bay dhaawaceen ciidankii booliska ee meesha la geeyeyna rasaas bay ku fureen war dee warbaahaysidi cabdiraxmaan cirro wuu hadlay wuxuu yidhi weerarka laygu soo qaaday iyo waxa la geysta waa fal arag bixiso war adigaan warhayn cabdiraxmaan cirro wuxuu yidhi maayarka hargeysa dhagxaanta uu xarunta xisbiga keenay mugeeya waddooyinka burbursan ee magaalada aryadaha ayaamahan genaraal bishaar intou cirib iyo jaan dhigay war jenaraal caligaab meeshii la geeye waa kala kici jiraye ayaantan juuqdiisma maqale xaggee aadi genaraal mukhtaar naftirkiisa se intuu ka baxay ama say lanti la saara jarnaal soodoq oo hadlayn dad ku arta gurigiisa afka giriga ka saarnaay war jarnaal zakiyo waxay tidhi bax ka sii saxaafadaba waa leedahay maxaa ciidanka keliya loo sheegaa war korneyshidda wuxuu yidhi bax kasiyuu boolis maahidi bulshada hallayn oo ha baabi'in sharcigana baro war taliyihii booliska saldhigii hore waa war mahaysiine military buka sii ahaa dhaawacay war taliyaha magaciis waxaa la yidhahdaa cali goof joogo meesha lagu dhaawacayna waa dhul la isku hayste qaaluu inaa lilaah aryahan golka galmudug ow gabagii aawa saaxiibo waa ka soo tegey awalba intaasaan ku soo koobayaa iyo anan sii badinaan qanqanqanqa ow ahay waryaada kooxda kale mankabta kamay u kaadiyaan loo kaadima maxaa loogu kaadinaya war waa loo kaadinaya
balaayahaydin baal marte
waaga saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka xubinta saaxiibada kalamaan ayaa u dambeysay waxaa barnaamijka soo saaristiisa iyo idinla socodsiinaya anigoo ashar marke maxamed maxamed dhanka farsamada waxaa iga saaciday saaxiibkay karaama intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan iga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
dood ku gelinabi waad dardaarane duniyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone dhamaan bolkiyo damac dooniya iska daayo iska daayo dadka lama dadka dad ku gelinabi waad
adduunyadan hee hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamaan boodkiyo damac dooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqdo dadka wixii dume dume wixii dile dile wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dhaba qabashada aan dadaale laba doone dhaban bolkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqdo dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii degey dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone dhamaan bulkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqo dadka madulowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacad ma kicin madku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone dhamaan boodkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqdo dadka madugowde taariikhdii dura kii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacad uma kicin madku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone dhamaan boodkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqdo dadka soomaaloodada dowlad weyna dumbu u dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diibta laga baxo dadkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doone dhamaan bolkiyo damacdooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqdo